habeenkii xalay ahaa waxaa magaalada london lagu dilay laba wiil oo soomaali ah halka mid kalena si xun loogu dhaawacay dilalkan loo geystay dhalinyarada soomaalida ah ayaa ah kuwo magaaladaasi ku soo noqnoqday haddaba shilkii xalay ayaa maxamed cabdisamdeere uu ka waraystay koronto aadan oo magaaladaasi ku sugan ee darisna la-a dadka ay wax soo gaareen qaarkood asalaamu calaykum abuumacan horta emotion la-aadan arrinta caawa ka dhacday xaafadeena camden ay ii dhaawacday waxaan filayaa hooyo badanna inay dhaawacday hase ahaatee wiilal badana caawa camden lagu dilay waxa ilaa hadda aan hubnayn ognahay waa laba maydoon dul istaagnay iyo wiil daa dhaawac ahoo antaxis keerka ku jira xanuunka ugu horeeyey wuxuu dhacay around seven something haddaanan been sheegin toddobadii iyo xoogaa wuxuu ka dhacay xaafadda kentish town waxaa isoo wacay waxaa isoo wacay hooyadiisaa isoo wacday oo itiri abaayoy korontooy jidkii aan mari jirnay ayaa wiil yaalaa mayd ahe ciyaalkii bal ka war doonsee yihiin ilmahayga waa fiican yihiinaan idhi gurigay joogaan ma kuu imaadaa waxay tihi bal ii imow intaan isdi diyaarinayo igu soo celisay waxay igu tiri abbaay wiilka dhulka yaal waxaan u malaynayaa inuu wiilkaygii yahay waana gurigooda dhinaciisa waaye meel aan ka fogeynay five minute markay kasoo degatay bildinkeeda banaankiisa waaye anoo naxsanoo oynaayo barooranayaan baski raacay gabadhiibaan u tegay meeshii waxaa taala teendhadii waxaa yaalla maydkii waxaa joogta askar waa dareemi kartaa community iyo hooyo iyo ilmihii wix meesha ka dhaceen wiilka eedaan waayo waa wiilaan aqaano waa wiilkeyga saaxiibkiis wuxuu jiraa sideed iyo toban sano weli uma buuxsamin bilaa uga dhiman maqlaysaa si fiican walaal inagoo ooyintiisii iyo teendhadii ag taagane askartiina dhehayna waa maxay waxaan caawa toban dilaa ka dhacday london isbishal xaafadeena camden maxaad ka qaban kartaan maxaadka ka ogtihiin weli waan baaraynaa waxaan ka ognahay male wiilka maydkiisa dhulkuu yaallaa waalidkiina ma tusaysaan annagina ma arki karno adigu wiilka maydkiisa isagoo meesha yaalla ee xaafadii gees ilaa ka gees isku soo wada baxday isgaarsiintana aada la isku gaarsiiyey ayaa waxaa dhacday in naloo soo sheegay carruur kaloo soomaali ah ee wada dhaawaca qaarna dhinteen innagiioo meeshii wada taagana meel aan u dhaqaaqna aan aqooninay wada ooyeyno oo wada barooranayno maydkiina hortayada yaaleen arki karna tendhooyin ku xiran yihiin aan waxaan usoo cararnay maydki kale meesha uu yaala marka xaafadee masle xaafadda ayuu ayuu ayuu dilka kalena ka dhacay waa bo waa bo waa boro of camden boro of camden xaafadda camden ay ka dhacda accidentiga laga labadaba midna waa very close wuxuu ku yahay kentish town station midna waa dhankiisa kale oo aan kasa kafog malden road aan umalaynaa in la dhaho jid intee in leeg bay isku jiraan dadka aan garanayna dad tilmaanka siisa waxay isku jiraan waxay isku jiraan bas waxay isku baawur waxay isku jiraan five seven minutes basna waa one two three stop oo bas ah waay aduu shan ilaa toddoba daqiiqo waay waa gartay marka wiilashan labada meel lagu kala dilay iyagu ma saaxiib bay ahaayeenoo ma wax dhacday saaxiib ma ahayn saaxiib ma ahayn isku agena ma ahayn mid eighteen weli umaanay buuxsamin yarka kalena waa nineteen waxay u buuxsamaysaa in octoober wiilkaas walaalkiis ayaa waxaa la dilay four months ago afar bilood ka hor ayaa waxaa lagu dilay isla camden town special silverdel jidkaas dheer ee isla eriyada ah meelaha saddexda wiil meelaha lagu dilayna min ten minute waxaan dhamaynay isku jiraan marka dilalkani korontoy maxay la xiriiraan wallaahi dilalkan hadda kolley waxa waaye caawa waan la hadalnaa askartii reasonka ugu weyn oo aan meesha kula hadalnay oo labadii xaafadeen waxba isku jireen maydka dadka xagga kii yaalana markaan kasoo caranayn maydka kale aan dul imaanaynayna labada mayd horta mayd la qaaday muusan jiro saacaddaan la jooga hadeertaan aan kula hadlaayo labada maydba waa yaaleen dhulkayna yaaleen waa gartay askartii noomaanay sheegin because annagiyaa calool xumeen emotionally dagaal iyo buuq iyo saxmadaan ku jirnay kii dambe walaalkiis la dilay afar bilood ka hor hooyadiis aabihiis way yimaadeen iban maydka xitaa lama tusin waa gartay waxay yidhahdeen ma idin tusi karno sababtoo ah waa inaan qaadnaa faro waxaa isaga kaaya qasmaaya yarka baabuur wiilka kan baabuuraa laga soo degtay baabuurka laga soo degtay waa la dilay waana carareen baabuurka weli meeshuu yaallaa dadka saarnaabaa cararay laakiin baabuurka meedk meedku ag yaallaa waan gartay marka walaal haddaan ku weydiiyo korontoy ma dilalkani ma soomaalida dhexdooda ka dhacayaan mise bulshooyin ka baxsan ayaa arrimahan ku lug leh intaad og tahay dilalkan hadda waxaan u malaynayaa mana hubo waxaa jira wiil nineteen years old ahaa ee madow ahaa macnaha jamaican inuu yahay in kale ma sheegi karo kulley wiilashaa madow halkan ku koray ku dhashay ah waxaa la dilay sabtii mise axadii dabcan waxaa laga yaabaa inay daba socdaan mana hubo sida aan u malaynayo waxaa kollay wiilasheena caawa dilay waa wiilal madow ah kole ay doonaan madow ha ka ahaadaan aniguba madow baa nahay laakiin soomaali markaan nahay haddii soomaali soomaali dilo waxaan idhaha soomaaliyaa dishay haddii cadaan dilo waxaan idhahdaa cadaana dilay hadduu carab dilo waxaan idhahdaa carabaa dishay madow inagu wada madow ah haddana waxaan ka wadaa ma jamaykana ma kollay west indiania qole u yahay ma naqaan laakiin kollay qof foreign ah ayaa dilay wiilashayada caawa sideed ku ogaateen arrintaas waxaan ku ogaanay waxaan ku ogaanay isgaarsiinta waxay nagu soo gaartay in wiilasha markii yarka la dilay horta yarka waxaan ka ogeynba ma lahan yarkan kale laakiin nasiib wanaag wuxuu helay markhaati jid macnaha public ah ee la wada maraayo basaskina maraayaan baabuurtiina maraayaan ee xoogaa biisi ah aa wiilka lagu dilay wiilka wiilkii dhabta markaa saaray ee ashahaadka u qabtay ayaa wuxuu yidhi wiilka kan waxaa dilay wiilal kale oo ajnabi ah gaarigaan saarnaa u yidhi anaa wiilka wiilasha gaariga kasoo degtay inuu yidhi midiyay geliyeen way carareen gaariga anaa kasoo degto yidhi anaa dhabta saare meesha kor waxaa saarnaa soomaali kale soomaalidaa soo degatay waxay aqoonsadeen yarkaan dhulka yaalla maadaama ereyada la iswada yaqaano iyagiyaa marka waxay isgaarsiintiina soo fareen meydka kale markaan joogno ee waxay yidhaahdeen wiilkii maalintii dhawad dhintay wiilkoodii kale ayaa caawa halkan haddana lagu dilay sida inagoo ooyeyno emotion ahaa haddana usoo cararnay meydkii kale waan gartay marka qalabka amaba hubka loo adeegsaday dilku waa midi intaad ogtihiin waa midi waa midiha waa midi waxayna u dhinteen kulli dhiigbax marka dilalka ka dhaca dalka britain amaba magaalada london ee dhalinyarada soomaalidu ay ku lugta leeyihiin rasaasi ma jirto sida si ka duwan sida maraykanka iyo kanada oo kale annaga wiilasheena waxa dhameeyey waa midi waxa dhameeyey waa midi kulli waxa lagu dilo waa midi caawa askarti waan u sheegna waan la hadalna waxaad leedihiin aan idhi terroristaan stop garaynaynaa oo waddan kale ah halkan tantaallamaad naga qabataan ood naga naga stop garaysaan sababto ah waxa maalin kasta la dilaya waa wiilasheenii waddankan waxaan u imaanay badbaado iyo sayf ciyaalkan waddankaanay ku wada dhasheen ma aha ilmo banaanka ka yimid ilmahan la wada dilay ingiriiskay ku wada dhasheen maxaa keeni kara marka halkaan aa wada taagantiine inaad inta aanay wixii dhicin ka hor aad aad qabataan waxa wada hooyaa meesha taagan waa hooyooyin hooyaa gablantay aduu ingiriiska hooyooyinka jooga dhan waa gablameen maalin kasta midaa dhimanaayo maalin kasta midaa dhimanaayo aduu ilaahay isha dhexda ha nooga qabto ilaahay isha dhexda ha nooga qabto amiin amiin waa waan ka xumahay mar kale waxaan marka ilaaha ilaaha ilaalin kara ilaahay awlaada ha noo ilaaliyo ilaahay ha noo xafido cadowga allaha ka qabto dacad bini aadanay ku dhammaadeen inta dhimanna allaha dhowro allaha xafido allaha ilaasho
taasina waxay ahayd koronto aadan oo faahfaahin naga siinaysay wiilal xalay lagu dilay magaalada london oo laba ahaa mid kalena aad loo dhaawacay